بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا abbaabtii weli maradka iyo inuu kafaaro yahay iyo bal ciyaadadii iyo waxyaalo kuba tacalluqsan oo inoo bilaabmi doona ayaa jirtoon kuba jirnay markaa wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala hal yakunu qowl اlmariidi inii wajicun shikaayatan baabun hal yakunu miyuu noqonayaa qowlulmariidi ruuxii xanuunsanayey qowlkiisa uu ku qowlo inii wajicun anugu waan xanuunsanayaa ama xanuunkaygu waa adag yahay iyo taas uu yidhaahaa miyay noqonaysaa shikaayatan cabasho uu cabanayo oo dee taas tilmaamaysa sabir la-aan iyo jazac iyo waxyaalaha tilmaamaysa miyay noqonaysaa sifaan buu u dhigtay kolleyna kitaabkiisa saxiixaana dee bal tarjamadoo kalena way kuba timi waana wax marka aanu masalada xukunkeeda jasminahayn oonu goynahayn khilaaf jiro daraaddeed ama ixtimaal jiro daraaddeed usluub dee uu isaga iyo kayrkiiba ay taraajimta usoo dhigtaan weeye oo imaka dee taraajim kaloynu aragnay iyo kuwa inoo dambeeyaba isagaa jasminayay oo xukunkooda goynayay tan laakiin arrinku saamiyuu noqonaya oo marka khilaaf masaladii jiro ama wixii adile ay noo soo arooray ixtimaal jiray oo markaa aanu midna aanu raajax yeelin ama jaanib aanu jasmin buu usluubkan usoo dhigtaa bal taas wey kolley jawaabtana waxaan eri ka harki doonaa intaas waxaana dee imika halkan aahaartii iyo waa inoo soo horeeyaay saxiix oo kale iyada inta badan marka uu tarjamada dhigto aahaar kale iyo waxyaala soo arooriya ay culimmadu yidhaahaan waxa uu dooranayo xaggan masalada xukum ahaan aahaartan uu soo aroorinayaa laga qaadanayaa say u timi lagaba qaadanaya taa hadalkan iyo ruuxiio xanuunsanayo waa raasaa yidhaaha iyo bal alla madaxa iyo ma caloosha iyo waxyaalayo umuura alfaado ayuu israaciyey isagoo tarjamada ku soo darayna nebi ayuub arrinkiisii markii xanuunkii kuba adkaaday rabbi inii masaniya duru taas aayaddanna uu soo qaatay oo iyaduna walow taasi dee duco ay ahayd rabbigii uu baryayo inuu sabir ku arsaaqo iyo ifraaqa sabriba ahayd iyo dhibtiisa uu sheeganayo waa umuuraha uu tarjamada marka la eego kitaabka saxiixa ama jaamicu saxiix uu baabkan usoo dhigtuu raaciyey bal laakiin waynu arki doonaa in sha allahu tacaala horta umuuru inoo soo arooriyo xadaثana zakariya qala xadaثana abu usamata can hishaami can abihi qala anahu qaal dakaltu ana wacabdullaahi bnu zubayri calىa asmaa zakariyani waa zakariya ibnu yaxya bnu saalix baa la yidhaahaa kolley zakariya ibna abi zakariya abihi kunyadaasuu leeyo magaciisa yaxya bnu saalix la yidhaha albalkhi kunyadiisa nafteeda abu yaxya abi hadduu yaxyayey abu yaxya lu-lu-i ayaaba nisbadaas iyo taasa isu raaco waa nin hiqoo xaafid ah oo kolley waa ruwaaddii dambe waa dabaqadii koob iyo tobnaad ee ruwaadda waa dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay weliba kuwii waaweyne maahay waa kuwoodii dhexe marka la eego ruwaaddan dee kutubtan lixdaa kuba sugan dabaqaadku xaafid maxajar u qaybiyana dabaqunbaaba kaba dambaysa oo labayo toban dabaqu kaba dhiga halkaas marka la eego istilaaxiisa taqriib weeye taas weeye waa nin hiqoo xafidaan nidhi haddaba ninka ayaa xadiidka abu usaama maxamed ibnu usaamo horeynuu soo maray waa kunyadiisana aad buu mashhuur ugu yahay magaciisna waa xamed ibnu usaamo waan soo maray aa warinaya hishaamkuna waa hishaam ibnu curwat ibni zubayr marka aabbahan uu ka warinayaa waa curwat ibnu zubayr curwa wuxuu yidhi dakhaltu waan soo galay ana aniga iyo wa cabdullaahi bnu zubayr waa walaalkii oo isagu saxaabiya halku curwa taabiciye fuqaadii madiine ee toddobada ahayd ka mid iyo waa taabiciye waana isku hooyo waxa weeyaan cabdullaahi de waaba curadkii hooyadii iyo ama waa taas waana saxaabi haddaba labada iyadoo wada socdaa waxaanu u soo gallay calaa asmaaa waa hooyadood asmaa bintu abi bakrin qabla qatli cabdillaahi bicashri layaalin wakti ka horreysay uun cabdillaahi dilitaankiisii toban habeen ka horreysay na markaa xisaarku adkaaday markaa muddadii markay dheeraatay dadka ay ka kalay tegeenba oo waxa ku hadhayba in kooban ay too xataa dadkii ugu dhowaa barhkood ay ka tegeen dee unusrayntiisii iyo oo dee kollay wuxuu fishaaba khalabo iyo dil laba dilo iyo umuuraha uu filanayay ayuu u soo galay ana arrinku uu leeyaha cabdillaahi bnu zubayrna kollay markii uu mucaawiyihii labaad dhintay kolley waa afar iyo lixdankii hijirada ayaa isaga lala mubaayacooday dad badanna iyo bilaad badanna waxay soo hoos gashayba wilaayadiisa iyo cahdigiisii maqarkiisna maka ayuu ahaa markii dambe ee cabdimelik ibnu marwan uu qabsaday matalan waxa weeyaan uu la wareegay aabihiina dhintayna kollay ciidan buu usoo diray khaasatan markii uu dee atraaftiina laga soo qabsaday ciraaqna lagala wareegay masariyana dhulkaa lagala wareegay arrintii markii dambe xijaas iyo yeman yaa isugu soo ururtay ama maka ayuu ciidan usoo diray xajaaj hogaaminayey ciidankaa sanadii labiyo toddobaatanaad ee hijrada ayay kollay soo gaadheen mala aakhiradeedii xajkii horti uun waa markii dee bishii xajka unbay soo gaadheen dulqaacdo ay xisaariyeen iyagaa markaa xajkii iyo dee bilaadi wixii maka iyo beydka kaba baxsanaa iyagaa markaa gacanta ku hayo muddo dheer baa xisaar ku socday dagaalana ay dhaceen ilaa waqti dambe oo waktigan ah sanadii saddexiyo toddobaatanaadna bila markii xisaarkaasi daa'imay ee arrintu ay ku dambaysay sa iyada dee jirto markii dambe inta cabdillaahi bnu zubayr la dilay lana salbiyuu muddo meel ka laalaaday ama ku salbisnaada ilaa markii dambe cabdimalik ibnu marwan uu amray in ehelkiisii loo dhiibo haddaba wakhtiyadaas bay ahayd ayuu u soo galay cabdillaahi bnu zubayr iyo curwa wada socda hooyadii asma asmana markaa way nooshay way dhala'dahay aad bay u weynaatay laakiin caqligeed iyo wax isdhimay ma jirto boqol jir bay tahayba waktigaas boqol dee isagii baaba ah markaa sanada saddex iyo toddobaatan jir inankeedii baaba ah iyadna way weynaydba markaasaa in ayuu usoo galay faqaala laha wa asmaau wajicatun walxaal asmaau asmaa bintu zubayr bintu me waxaa abi bakrin wajicatun ay xanuunsanayso faqaala laha cabdullaahi baa wuxuu ku yidhi kayfa seebaa tajidiina kii aada helaysaay oo naftaadii aada helaysaa iska warran weeye xaalkaagu seebuu yahay naa tajidiinaki seebaad is helaysaa macnaa seebaad naftaadii helaysaa seebaad tahay weeyaanoo xaalkaagu suu yahay qaalat waxay tidhi wajicatun me ama wajicatan ay ajidunii haddaan ficilkii hore la wadano waxaan ishelayaa naftaydii helayaa wajicatan mid xanuunsanaysa inato waan xanuunsanaya bal halkan weeye maxalu shaahidku inta kale waa umuuro dee inoogaba baxsan maqsuudkiisii munaasabadu waa intanoo waa tan tidhi asmaa bintu abi bakrin iyadoo xanuunkeedii ka warramaysa cabasho ay ilaahay ka cabanaysa maaha ictiraad iyo shikaayo kale maaha ee waa idhaarulxaal wa xaalkeedii bay muujinaysee waan xanuunsanayaa oo naftaydii waxaan helayaa mid xanuunsanaysa taas bay tidhi qaala bal markaa waa intan weeye horta maxalu shaahidku masaladna way inoo dambaynaysaa dee waa kaa tarjamadana inoo dhigtay waana tan asmaa tidhi oo imika isaguna wuxuu leeyahay in haddii ruuxii xanuunsanaya yidhaa waan xanuunsanayaa arrinkaasi shikaayo miyay tahay cabasho ee wax aan toosnayn lagu tiriyo dee si wuxuu ilaahay kaba cabanaya yaa loo caban haddii de ilaahay laga cawdo in iyo sabir la-aan mise ma aha teebaa lagu tirinayaa imaka hadalkeedii waa halkan munaasabadii oo waxay tidhi wajaca ayaan silaya ano xanuunsanaya qaala wuxuu yidhi markaa cabdullaahi bnu zubayr baa odhanaya innii fi lmowti anigu geeri ayaan ku sugnahay nin geeriyeysan baan ahay taas buu yidhi oo dee waa wixii uu filanayey taas buu kaba warramayaa inkale asarkan imankaan hayno qolooyinkii wariyee sheekha la wadaagsadayna waxaa kaba mid ahaa dee sheekhiisii ibnu abi shayba kitaabkiisan madbacaysan eyna soo gaadhayo welibana dabaacade imakana dabcadda dambe aada loo taxqiijiyay ay jirto oo la dabdiyey almusanaf waa laba meelood iyo buu ku soo arooriyaa marka halka hore oo kale waxaanu ka wariyaa dene waa sheekhiisii oo zakariyu la siman yahay abu usama can hishaam caadiyi waa sanadkan oo abu usama uu kaba wariyaa iyo sanadkeenna waa sanadkaas saxiixa waxaa laftigiisu ahaa ina fi lmowti lacaafiyatan kolley qolooyin kaleo ku wariyeyna sadee dahabi oo kale markuu tarjamada asmaa bintu abi bakrin joogo oo uu soo arooriyo yaanu cidba u tirin aharkan iyo hadalkan uu soo arooriyo kolley ibnuljawsina waatay ina fi lmowti la raaxatan macnaa geerida waxa ku sugan raaxo oo dee kolba waxa weeyaan geeridu ay nolosha dhaantaa weeyaanoo raaxo la raaxaysto oo dhibtii iyo waxaa lagaba raaxaysto ayaa ku sugan fa qaalat waxay tidhi waa haweeneydaa dee saabirada ahayd geesiyadda ahayta lacallaka waxaaba laga yaabaad mudan tahay tashtahi inaad doonayso mowtii dhimashadayda oo waxaad hadalkan u leedahay adigoo doonaya inaan dhinto maaha isaga inaad tahayoo falidaalika saa daraaddeed adoo dhimashadaydan doonaya daraaddeed ayaad tatamanahu adigu aada ugu tamaniyeysa oo adugu waxaan aada geeri ugu tamaniyey innii fi lmowti buu yihi lafdigaa kalean soo naqlinayane dee bal ibnu abi shayba iyo ina fi lmowti waxa weeyaan dee caafiyatan ama la raaxatan la caafiyatan caafiyo raaxo iyo waxyaalaha kuba sugan waa nooc tamani geeri la tamaniyayo marka waxaabay tidhi waxaaba dee meesha muuqata inaad aniga dhimashadayda doonayso saa daraaddeed baabad geeri adigu ugu tamaniyeysaa falaa tafcal hadday saa tahay ha samayn saa ha yeelin oo xagga ay leedahay uu ka tamaniyaya waxa weeye ee isagii markuu xaalkiisii arkay ee xataa dad dee kuwii ugu dhowaayey meeshii nusradii ay faraa ka qaada ama markii xisaarkii dheeraaday arrinkii dee dadkii iskuray iskuray ee wax yari un eegtiisii kuba soo hadheen dee waxa uu filanayaa haddaanay dhicin dee is-islaamkii iyo wixii ay ka doonayeen iyagu oo taasna ay dee kolley idlaal weyne uguba sugnaan lahaa waana tay diidday iyadu haddii aanay taasi dhicin oo la diro iyadna ay nooshahay dee arrinkani iyadii buu dhibayaayo way ka murugoon doontaa marka tuu isaga meesha geerida ugu tamaniyu tan u lahaa waxa weeyaan waa iyadoo ay nooshahay oy da-dana tahay haddii la la dilo isaga murugada hooyadii ku imanaysa ayuu lahaa dee malaa waxa ka roonba iyadoo markaa hore aan maanta noolayn oon maanta noolayn oo dee dhimato oo dhibtan jirta iyo hadday timaado musiibadan iyo waxaan laba filanaya ay timaado xusniga badan iyo murugada iyadoo da-daas joogto oo weliba xanuunsanaysa kuba imanaya dhibtaas waana cid uu nacayo ayuu ugu tamaniyayeyba iyadoo malaa maanta ay dee markaa kaba sii horeyso horteed sii dhimaton waxan ba aan ogeyn iyadu laakiin arrinteedu way ka dunaydo falaa tafcal saaha samayn bay tidhi fa wallaahi baan ku dhaartee hooyadii baa le maashtahiyo anigu ma jecli oo ma doonayo an amuuta inaan dhinto xataa yaatiya ilaa uu yimaado calaya korkay uu yimaado isoo maro axadu darafayka labadaada dhinac labadaada xaalo labadaada daraf mid ahaan oo haweeney beleg iyadoo da-daa joogto oo taasa ayay leedahay tan oo anigu imika maba doonaya inaad maanta dhito ilaa labadaada xaalo labadaada daraf mid ahaan ii yimaado labada daraf maxay u wadaa dee kolley waa ninkaa dagaalka ku jira dee waxa weeyaan ima almowt wa ima dafar labada mid in dee lagaaba qaalib noqdo oo lagu dilo on markaa ku sabro bay leedahay oon sabro dhimashadaadii iyo dee in arrinkii kala yimaadood adigu ka guulaysato noqoto taasi farxad ay ii noqoto labadaa mid ilaa uu inuu ii yimaado oon mid ahaan helo inaan dhintaba maba jecliya waxba adigu taaha ku tamaniin waa tan inmka ma ashtahi an amuuta xataa yaatiya calaya axadu darafayka aw tuqtala faaxtasibak wa ima an tadfara fataqara cayni bal kolley aharkan siaan sheegayo sheekheena raximahu llahu tacaala iyo imaamkeenan alada bukhaari waa lala wadaagsaday barhkood de waa a'immadii kutubtooda soo saaray ee iyaguna isnaad kuga wariyo balka dabaqa horeeyo waa ibnu abi shayba kitaabka musanafka ee kutuba kaba dambeeyeen kutubtii dee bal matalan xagga isnaad ahaan asalka u ahaydna yaanay noqonin bee kutubtii saa siyar aclaami nubalaa iyo taariikhulislaam alkabiir oo dahabi leeyahay iyo in kutubta uu leeyahy sifatu safo iyo waa arrin ay soo naqliyaan bal aan eegno musanafka ibnu abi shaybo abu usaamo kaba wariyey xadiidkan in oo zakariya markaa la siman waa sanadkan buu ku wariyey waxaan leeyahy meel kale ma aha waana sheekha ka dabaqo horeeya ayaa waxaa lafdigiisu ahaa halkan aw tuqtala bedelkeeda ima an tuqtala faaxtasibak wa ima an tadfara waana macno waadexoo saliima awda meesha bedelkeed labada darafay iyadu waa labada xaalay doonaysa ee jeclayd in mid ahaan ay aragto waa kuwe waa ima an tuqtala in lagu dilo awda bedelkeeda nusqooyinka haddaba kitaabkeenana makhduudka ana dee kuwo adugu dhowr malaasan baa dhacday laakiin bar saasi ay dhaceenna way jirtaayoo bal calaa kulli xaal intan ku laqbaysanayna macnuuna yahay waa taas ibnu abi shaybana sida kuba sugan weeye nusqooyinka kitaabkaee malaa makhduudaadkana barhkood way dhaceen dee dahabi oo kale iyana markay qisada walow aan bukhaari adabkiisan iyo aanu u tiirin uu tarjamada asma oo asma bintu abibakrin kaba dhigay khaatimatu lmuhaajiriina walmuhaajiraat siduu tarjamadeeda yidhaah waa raggii muhaajiriinta iyo dumarkii muhaajiraadka waa tii u dambeysay ama khatimtay ho iyadaa marka la eega buu leeyahy geeri ahaan uguba dambeysay taas waa lafdigu soo dhigta waana lafdiga laqbadu ay noogu hagaagayse maxay tahay aw tuqtaladan ima an tuqtala in lagu dilo labadii daraf mid ahaan weeye oo ay doonaysay inay aragto mid ahaani soo maro in lagu dilo oo faaxtasibaka aan kugu sabro weeyaano welibana anigoo dee sabro anigoo ajrigayga iyo sawaabkaygii ilaahay ka rajaynaya oo dee ayadoo lagu dilay intan joogoo noolahay taas aan sabro aan ajrigaygii iyo sawaabkaygiina dee tirsado ilaahay agtii wa ima an tadfara waa xaaladii labaad inaad adigu guulaysato fataqaracayni ishaydna markaa aan ku farxo weeyaanoo ishayda ay ku qabowsato maxay tidhi marka waa tanna fa iyaaka way u digaysaa waqtigan waxaad iska jirtaad ka digtoonaata an tucrada in la bandhigo calayka korkaaga khudatun ama khidatun khaslo iyo arrin lagu bandhigo oo falaa tuwaafiquka arrintaas aanay ku waafaqin oo wax kuu munaasiba aanay noqon oo laakiin fataqbalaha markaad aqbashid karaahiyat almowti khudadii ama khasladii lagu soo bandhigay ee aan dee markaad eegto waxaad jeclaysatay oo ku munaasiba aan ahayn oo ku waafaqay laakiin aada jaanib kale ka aqbasho karaahiyat almowti geeri nicitaankeed oo waxay leedahay isagii bay leedahay dee iska jiro ujeeddadu haddaad dee marka horeba sii hadalladeedii kale waqtiya uu kuba tidhi haddii arrintan dagaalkan iyo waxyaalahan iyo waxaad ugu jirtay uu ahaa dee adduunye iyo wax kale iyo magac kale raadinteed waa khudo xun bay leedahay marka horeba arrin qasan bay ahayd haddii laakiin khadaban lilaahi walirasuul iyo xurumaadkiisa ilaalinta iyo taa aada ugu jirtay dee ku dhimo wixii dadkii adiga intaa kula joogay ee dhintay ee la laayay waxay dariiqay kuba dhinteen ku dhimo marka waxay leedahay waxaan kaaga digayaa ood ka digtoonaata in arrin lagu soo bandhigo matalan arrintii loo soo bandhigaya maxaa kaba mid noqonaysa dee isagii waa kanoo gees kasta laga hareere waxaa la arkaana inuu intii xaramka makaana hareeraheedii kaba soo baxo xaramka hareerihiisii lagu soo ururiyey iyo kacbada hareeraheedii un lagu soo ururiyey cid sidaasana aanu haysanbo dadkii dee bal waxa weeye markaa bimuruuri lwaqti laga kala tegay haddaba waaba iyadoo la yidhaahaa de inuu isdhiibo oo la markaa la qafaasho la qabto isagii khaslo waafaqaysa maaha laakiin muxuu ogolaan karaa yaanad dhimanin dhimashadii bal si aad badbaadid aad badbaadid ayuu aqbali karaa waxay leedahay taas oo kale oo dee noqoto asiir halkan yalcabu bika khilmaanu bani umaya taas iska jiro arrin marka hore aan dee markaad eegto aanad waafaq ahayn laakiin nolol jacayl iyo geeri nicitaankeeda aad u aqbashay taa ha yeelin dee isagiina waa ti uu doonayo waa dhiiradayoo waa dagaalamay ilaa la dilayeyba bal intaas bay wainama cana bnu zubayri wuxuu u jeeday hadalkiisaas hore ee inay fi lmowti liyuqtala in la dilo oo macnaa kolley nusqooyinka qaarkood iyo dee qolooyinkii wariyey an yuqtala in la dilo fayuxsinuha dalika intuu iyadoo nool la dilo arrinkaasi ay murugo geliso ayuu ula jeeday inii fi lmowti ama ina fi lmowti la raaxatan ama la caafiyatan iyo alfaadihii noo soo arooray bal qisadu in kolley inta baan iyo hadalka kaga baxaynaaye waxaa meesha inooguba sugan qowlkeedan ay tidhi wajicatan oo waxa naftaydii helaya anoo xanuunsanayo xanuunkeedii bay sheegtay bal taasba weeye xadiid baa inoo dambeeyay haddaba marfuuca xadiidkaa dabadeed baan markaa arrinkan uu soo qaaday sheekhu raximah llahu tacaala tarjamada u dhigtay ayaa yar eegi doonaa xadaثna أحmed بن عيسى qال xadaثna cabdاللahi بن wهb qال أخbaranii هisham بن sacdi عan زayd بن أسلm عن cضاء بن يسار عن أbي سعيid الkخdري أنه dخل عlى رasuuل اللahi صلى الله عليه وsلم kolley sanadku waa dad aynu intooda badan soo aragnay kolley markaa la arko sheekha deme waan ha soo maray la arka mahay de waxaan hube ee أحmed بن عيسى iyo qolooyin kaleba hishaam ibnu sacad bal ninkaas baa waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah kunyadii reer madiine oo abucabaad iyo abu saciid ama ase abu saciid iyo kunyadiisa ay yidhaaheen kolley qolooyin kala duwan oo aimada ka midina ninkan way daciifiyaan xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa saduuqun lahu awhaam waa nin run badan laakiin qalado ayo waxyaala dee waa taa ay barhkood u daciifiyeen marka uu waxwarinayo uu kaba dhaco bal tashayucna laguma sheegayo bal waxaan leenahay waa nin bal maalan laba daciifiyey marka la eega dee qolooyinkan u xukmiyey un iyaguba dee dabdi iyo xifdi umay xukmina waa saduuq yidhi mooyaane laakiin dacfigiisu dacfi aada u weyno hadhow xadiidkiisa looga taga maayo waa xadiidka mutaabaca iyo kolley waxyaalaha caynkaasa ictibaar ama riwaayadiisu ay gelayso dee xadiidkan macno ahaanna axaadiid kale u inoogaba yimi weeyaan oo isaga shawaahid buu leeyahay wuxuu yihi abu saciid alkhudri annahu dakala calىa rasuuli illaahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay buu usoo galay walxaal huwa rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh mawcuukun uu xumadaysan yahay xumad baa haysay weliba aada u adag calayhi korkiisana waxa ayd qatiifatun lixaaf ama qatiifo ayaa ahayd un waa dee kisa iyo waxaa kolna lahu wado kolkol laba goglanayay oo adigu taas qadiifo fawadaca waa dhigay abu saciid yadahu gacantiisii buu calayhi waa rasuulkii ilaahay korkiisu saa gacantii u saaray oo dee kolkol ciyaadada adabteedii baabay kaba mid tahay wadculyad iyo taasbe fawajada wuxuu helay xaraaratahaa waa xaraaradeedii waa xumadaysan dee uu xumadaysnaa kulaylkeedii buu fowqa alqadiifaya hadda jidhkii maaha waxbuu huwayuu gashanaa waxna waa huwan yahay lixaafkii uu huwanaa buu markuu saa u taabtay ee uu rasuulka ilaahay gacantiisii u duldhigay ayuu kulaylkii waa xumadii badnayd ee haysay ee xaraaradii aada u murtaficayd ayuu gacantiis ayuu dareemay fa qaala abu saciidin baa wuxuu yihi maa ashadda xumaaka yaa rasuula allahi macnaa badan ah oo adaga xumadaadu rasuulkii ilaahayow oo xumadaadu waa xumad aada iyo aada u badan dee kale waa afcala tafdiilkii unoo kale ma ashadda xumaaka badana adaga darana waa la daranaa weeyaan xumadaadu rasuulkii ilaahayow bal dee kale waa markaan siiqadan waa laqbadii kaley maahaana laqbadii dee culimadeenu kuba ama usluubkay u laqban jireen laakiin waa siday la tabi qaala wuxuu uhi inaa anagu kadalika saasaa nahay oo inaa anagu marka waa ambiyadii buu sheegayaa saddex xadiidkan in su-aasha marka uu weydiin doonaba ugu jawaabayo waa damiirkan iyo damaairta kale ka dambaysa halkan u celinayno anagu kadalika saas oo kaleo waa shiddada aad aragto ayaa yashtadu waa adkaanaya haddaan ambiyada nahay calaynaa korkanaga albalaa-o imtixaanka iyo balaayada iyo waxaas waa nalagu adkeeya wayudaacafu lana alajru waa xadiidkii saxiixayd bay ahayd iyadoo dee waa xadiidka saxiixa inooguba sugan oo kan kasii martaba sarreeya in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saxaabi soo booqday dee markuu xumad ban dareemay uu dee isaga hadalkan oo kale yidhi ayuu yihi rasuulka ilaahay haa inii ucaku kamaa yucaku rajulaani minkum xumadday haysaa waa laba nin oo idinka idinka mida xumadda qabata oo laysku daray oo kale markaasuu yihi dee arrinkaasi ma waxa weeye inay dee taasi ajrigiinu dee uu mudaacaf yahaa buu ihi taasnabe waana la wayudaacafu lana alajru haddaan ambiyada nahay ajrigana balaayada dee iyaga iimaankoodii baa xoog leh waa taas umuurahan iyo wax kastoo ku yimaada bal waabay macaansanayaan oy raaxaysanayaan iyagoo og ama halka la eego arrinkani ficilkii mowlahoodii inuu yahay waxa ay kaba helayaanee darajaadka sare iyo taas ah wax daa'imayana tan inaanay ahayn oo dee manaasil sare iyagu dembi lagaga dhaafo may lahaynee manaasil sare lagu gaadhsiinayo tiibaabay ahayd oo deetu leeyahay ajrigiina waa noo ha waa naloo kordhinaya naloo laablaabayaa waxa weeyaan balaayadna waa nalagu adkeeya faqaala wuxuu yihi صaxaabigi ya rasuul الlahi ayu الnaasi ashaddu balaan dadka kuweebaa ugu imtixaan iyo balaayo badan qaala wuxuu uhi alambiyaa ambiyada uma الصaalixuuna de uma اlamhalu falamhalu haddana dadkii fiicfiicnaayo se xadiid kale ku yimi ruuxa iimaankiisa hadduu quwo leeyahay dee isagii waaba lagu adkeeya kii kale ee iimaankiisa haddii dacfi ku sugan yahayna waa laga fudaydiyaayo waayo waxaaba dhici karta taasi inay dembi kuba rido inay dembi ku rido inuu ajrigiisii waayo ruuxan kale ee waa iyagan dee inay umuurahan dadkaa dacafada ah ama jaanibkooda aan la mid ahayn fadligooda aan lahayn maqaamkooda aan gaadhsiisayn waxa looga cabsanayo loogama cabsadaba oo annaga haddana dadkii saalixiinta ahaa falamhal falamhal waqad kaana wuxuu awaa dadkii hore axaduhum midkood yubtalaa mid la imtixaano bilfaqri waa dadkaa saalixiinta ahaa ee fiicfiicnaa ama dee ambiyadaasba faqri baaba lagu imtixaanaya xataa maa yajudu inaa ilaa aanu helino ila alcaba'ata waa dee cabaa-on waa maradaas dee adag ee la huwanayo kol kol laba goglan jiray cabaa-on mooyaan oo dee qaaliban wixii la xidhanayay aan ahayn oo yajuubuhaa uu gooyo dilaaciyo aladiina jaabu sakra bilwad macnaa waa qadacuha wakharaquhayo dee waa maro qaaliban dusha un laga huwan jiray iyadoo ay dhar kale kaba hooseyso ayaanu wax kale oo bal maalan kaga adigu dee u dhaafsan taas aanu helahaynoo iyadiibuu dilaacinayay oo bal maalan na isku hila ku hilaabanayeyba oo fayalbasa huwado wayubtalaa waa la imtixaaniyey bilqabli de waa faqrigan iyo waxyaalaha kuba yimid daraaddeed iyo baahidiiyo la arko maradaa u xidhanya wax kaluu iskagababa bedelaa inaanay jirin iyo bal xaalooyin iyo dee imtixaan kaloo sii xanuunba loogu ridayba oo dee injir iyo waxyaalaha caynkaasoo dulin kuba dhasha xataa yaqtuluhu ilaa uu dilaba wala axadum haddana dadka caynkaasee la imtixaanay midkood kaana wuxuu ahaa ashadda mid uga badan faraxan xagga farax bilbalaayi imtixaankan iyo balaayadan uu kuba farxo waa wuxuu ogyahay masiirka waxa caaqibadu ogyahay waxa ka dhalanayuu ogyahay haddaba faraxa uu balaayada iyo imtixaankaa kuba farxo uu ugaba badnaa min axadikum min faraxi axadikum axadkin faraxiisa bilcadaa'i dee caafiya ama rakhasa lafdiba kuba yimi ibnu maaja waloona intan dambe wayubtalaa bilqamri yaani isaga kuba sugnayn in waxa weeyaan axadkeen faraxa uu ku farxo rakaha iyo barwaaqada iyo waxa la siinay iyo waxa uu helaye adduunye ah iyaga faraxoodii ay kuba farxayeen imtixaanka ayaa kaba badnaa sababtuna waa yaqiintoodii iyo wixii ay garanayeen dee ma-aalka iyo caaqibada ay garanayeen iyo waxay sugayaan ee ilaahay subxaana watacaala uu kaba siinayo imtixaankan balin kalley baabkii waa inoo dhammaaday ee arrin haddaan dee waxaan ay tahay in ruuxii xanuunsanayay haddii uu waxa weeyaan uu xanuunkiisii ka waramo waan xanuunsanayaa ama uu dee makaanba magacaaba halkii xanuunaysay xadiid saxiixa inooguba sugan tarjamadana uu raaciye baabkan marka la eego saxiixe ayaa rasuulka ilaahay waa raasaah mala caaisha markii hore tidhi oo waana waqtigu wafaadi doonay xanuunkan iyo uu bilaabmayba madax xanuunkan uu kuba bilaabmay bal ana waa ra'saah alla madaxayba buu yihi aniga oo bal haddaba isagoo yidhaahaa bal umuuraha caynkaas oo kaba warrama waxaan uga warramayaa haba noqoto dee ciddii iba timi buu u sheegayaa si xaaladiisii un isagoo arrinku ay tahay ka warramid waxaaba ay tahay ama ducadoodii uu dalbayo cilaaj uu dalbayo mashhuuro kale uu dalbayo bal iyo xaalkiisu kaba warramayo aanay taasna la xidhiidhinun wax tilmaamaya dajar iyo jazac iyo cabasho uu rabbigii kaba cabanayo iyo taa tilmaamaya iyo waxaan oo dee isagii kuba adagoo uu diidan yahay dee waxna alla wax diidmadiisaasi ay keenaysaaba ma jirto macnaa aanu kuba sabrayn umuuraha caynkaasa wax keenayaana aanay la socon ikhbaarkaasun ay tahay iyada markaa dee ba'si kuma sugna waa shay bannaan weeye waana taa halkan uu usoo qaatay rasuulka ilaahay xadiidkiisaasna waa raasaa waa jirtay xadiidkanna waa kan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee markii uu uu ku yidhi maa shadda xumaaka ina kadalika yashtadu calayna albalaw marka wixii ikhbaaraan leenahay wixii idhaar xaalan dee kol kolla maslaxaaba kuma sugnaanayso cilaaj dalabkii ha noqoto ruqiya iyo duca dalabkeed haba noqoto xaalkiisuu kaba warramaya ha noqoto ictidaar hadduu jamaacadii iyo jumcadii kari waayey uu tan bal cudurka uu leeyahay muujinaya haba noqotee waxyaalaha caynkaasee ikhbaar xaal uuneen shikaayo ahayn baasi kuma sugna laakiin hadduu waxyaalaha kale dee uu la yimaado intaa nafteedu shako hadday tahay cabasho uu cabanaya ay tahay arrinkan kuba yimi waaba ictiraad oo kale uu leeyahy maxaa dee tan waataa dadkaa kaleba aysan yihiin maxaa aniga waxaan igu qabsadeen iyo noocsaas ayaanu afkaba kaba odhaninba umuuruhu ay taa tahay de iyada taas wixii jazac iyo ictiraad iyo mar shakwa min allahi subxaanahu watacaala iyo tilmaamayay wax madmuumay noqonaysaayo dee barhkood ay culimmada ay kaba dhigeenba ruuxu markaa uu xanuunsanayo tahan uu taahayo dee barhkood ay kaba dhigeen inuu karahaba yahay walow imaam nawowiya taas dee qolooyinkii shaaficiyad ee ka horreeyey iyagu taa yidhi uu kuba diiduu yidhaha karaahadu waa wixii nahyi maqsuudi ku yimaado nahyi maqsuud oo yiminama ma jirto haddii ruuxu uu bal waxa weeyaan dee taaha iyo waxyaalaha laba yimaado haddii arrintu nooc afka ayaanu kaba odhana cabasho iyo diidma ay tahay waa sax laakiin markaanay ahayn oo kale dee malaa waa laga rooyay leeyihiinoo isagoo halkan uu kaba tahayo dikri ilaah iyo xuskii laba yimaada taas baa kaba roone laakiin xad karaahagi ma gaadhsiina sida waanata waa daa-uusya lagaba soo naqliyey inuu xataa dee aniinka naftiisa waxyaalihii loo qorayeyna oo taasay tada xata alaniina fi lmarad kama nuqli suu laqaani lahaay oo kale oo bal matalan taasoo imaam axmed iyo laga soo naqliya markii atarka loo soo naqliyey isagoo xanuunadiisii hore taahi jiray markii atarkaa loo soo naqliyey inaan taa dambe laguma maqlin khalaas taa dambe aan lagu maqlin bal muhimka waxaan leeyahay wixii shikaaye iyo idhaar alxaal ayaa kala duwanaya hadduu ay tahay xaalkiisuu muujinaya un wax kale aanu jirin ruuxaa saabirkaa uu yahay waan xanuunsanayaa iyo xanuunku waa adag yahay iyo waan cuslahay iyo waxyaalo taasuu yidhaaho dee waxbaasi kuma sugno taasba weeyaan laakiin arrintu hadday shikaayo noqoto waa taa dee madmuumka noqonayse kollay sabir la-aan ama jazac tilmaamayso dee ajrigiisii uu ka heli laha halkan uu halis u noqonayaba markaa inuu waayo baabiciyaati lmuqmaa calayhi ruuxii la miyir daboolay ee miyirkabala ah booqashadii lasoo booqanayay baabkii weeye abwaabtan aan hayne ciyaadadii baa inoo bilaabisa abwaabtan lamida ayuu saxiixana dhigtay kol kolle axaadiisu waa sanadkii halkaa ku wariyunbuu ku warinaya waa xadiidkii halkaa kuba wariyo halkan kuba warinaya baabkan oo kalena saxiixa uu kuba sugnaa xaafid ibnu xajar baa deeta wuxuu markuu halkaa baabkaa qabanayo ciyadat lmuqmaa calayhi de wuxuu usoo dhigtay waa ruux inay xanuunsanayo booqashadiisi way noo socotaa kuwana waan ragnay kuwana way noo socon doonaan insha allahu tacaala waaba dee shay iska daahire laakiin waxaan u khaas yeelay ruux miyira oo lasoo booqdo ayaa imaam ibnulmunayar la yidhaaho kolley falxubaarina aada buu ugu soo noqnoqdaa laba ninoo walaalaha jira oo dee midkoodna bukhaari wuxuu labaduba walaa bukhaari kalaamiyay ku leeyihin labadaba waxbuu kaba soo naqliyaa nasirudiin iyo zaynudiin waa laba laba noo reer iskandariye ah mid baa waxaan wuxuu leeyahay kitaab la madbiceeyey oo taraajimta bukhaari uu ku sharxo eg tarjamaduu ku sharxaayo dee haro kala duwan baa leh oo dee barhkoodna la madbicay imaka in kitaabkiisuna almutawaari baa la yidhaha waa la madbiceeyey isagu mujaladaa la madbiceeyey oo dee kolleyna soo gaadhba in kitaabkiisaas ayaa dee tarjamadu sharxaya ma wax kale kitaabkii ma sharxayo laakiin cunwaankan uu dhigtay waayo waxaa la yidhaha fiqu lbukhaariyi fii taraajimi bukhaari fiqigiisu waa taraajimtiisa oo taraajim buu leeyahay kol kol tawjiiheeda iyo maraamideeda iyo maqaasida ay leedahay haleelkeedu dadkii a'imad aha ay wareerisaybo ay ku cuslaatay oo dee waxa weeyaan waanatay yidhaaheen fiqiga bukhaari wuxuu ku jiraaba haddii la doonayo fiqigii bukhaari in lasoo saaro taraajimta laga soo saaraya taraajimta haddaba markaa isagu ka soo naqliyaa oo wuxuu yidhahaa waxaan uu cibaaradan faa'iidadeedu ay tahay ruux miira oo lasoo booqdo waa si aan loo qaadan oon loo loo moodin in ruuxan dee miyir kale ama dee kooma ku jira ama suuxsan oo kale booqashadiisan lasoo booqday kolle dee xaaladiisu taa tahay ruuxa ciyaadadii ay ka dhacayso sababto ama aanay faa'iide lahayn kolle haddaanu ruuxii ciyaadadii waxaa loola imanaya bal ruuxan in la eego xaalkiisina laga wareelo isagiina taaniis wehel loo noqdo bal wixii laga fudaydiyo ninkii umababa oga si aan loogu qaadan inaanay wax faa'iide a lahayn dee kolle diina isagii maba oga ruuxan soo booqday maba oge faa'iide aanay lahayn inaan loo qaadan ayuu tan usoo dhigto dee arrinkuna maaha uun in ciyaadadii ruuxan bal dee aada la hadashid oo aada sabir siisid oo ha ku weheshado oo taasi ay waxa ka fudaydisa un ciyaadadu maahae in dadkii ehelkiisa ahaa naftoodii waa xaqoodii iyo khaadirkoodii oo la dhowro in isagoo ruuxu sidaas baa kan caa'idkaa ducadiisii waaba la rajaynaya iyo ruqyadiisii taas inay waxa weeyaan waxyaala yimaadaan waa ruqyadiiyo taasa u faa'iida uba timaado mashhuuradii uu dadkii ama dee wixii taliya laba weydiinaya dadkii kulaba talin macna fawaaid kalaa jirta oo meeshii kaba ratimayse arrinku maaha uun dee ruuxan liqihiisa iyo imbisaadkiisaasoo kole daanu jirin la yidhah de maxay macnay leedahay maxaa laga soo booqan haddaba taas buu usoo dhigtay tarjamada waana taas wuxuu yihi xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qala xadaثna sufyaan kolayna sufyaan mحamed koled waa cabdالlahi بn mحamed jucfi yahay waa ibn cuyeyne can ibn الmunkadiri anahu samica jaabir bn cabdالlahi yaqul mحamed ibn الmunkadir baa maqlay jaabir bn cabdالlahi xaalu ku qowlayo maridtu waan xanuunsaday maradan xanuun baan xanuunsaday faataani الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa ii yimi yacudunii xaalu isoo booqanayo oo rasuulkii ilaahay baa dee waa kaasoo saxaabadiisa waa booqan jiray markaa uu ogaado ruuxu inuu xanuunsanaye halkii ay deganaayeen iyo xaafadahoodu halkay ahaayeen waanu kaba yar durugsanaa dee masjidka halkaas ayuu ugu yimi reer bani saliima halkii ay degayeen malaa meelahan dee masjidulqiblatayn iyo yahay wa abu bakrin iyo abu bakr walxaal huma maashiyaani iyagoo socod waxla muu soconoo wax muu soo fuulin way lugeynayeenba fawajadaanii way iheleen oo waxay ila soo kulmeen uqmiya calaya oo dee kale daahirku waa markaa rasuulka ilaahay uu yimi wa xaaladiisu tan ahayd markaa uu usoo kacayay inuu muqmaa caleyh iyo intaas dee inuu aanu ogeyno waaba suurtagal ee waxay ila soo kulmeen iyadoon miyir la ahay oo lay miyir daboolay fatawada'a uu weysaystay annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uma saba waa shubay waduu'ahu wowdu way fadxisan tahay wowda haddii la fadxiyana waa biyahan lagu weysaysto taas baa wuduu lagu magacaaba haddii wuduu la yidhaahna waa ficilka naftiisa weysashadan ficilkan ismarmarinta biyii la ismarmarinayaa wuduu ay noqon iyo tawado waduuna waa waxaan lagu biyahan lagu weysaysanayo kollay baabka o dhanna wataa faduur iyo fuduur iyo saxuur iyo suxuur iyo bal waxyaalihii baabkaasoo dhamiba wasay kuba yimaadaan oo macnu waa maxay biyaa loo keenay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh biyihii uu ku weysaystay ama ha noqoto kuwii dee uu gacantiisa derderayay baqaayihii halkaa ama kuwii oo meel lagu shubay ha noqoto wixii acdaadiisii shariifkahayd mare kuwii baa deeta uu ku shubay aniga korkayga igu shubay faafaqtu waaban soo miirsaday markay taasi dhacday faida anabiyu sala allahu calayh wasalam wuxuun baaban arkay rasuulkii ilaahay un baaba igu soo kadiyoon dee markaan indhihii kala qaadeen wax kala gartay waaba rasuulka ilaahayo faqultu waxaan idhi xaalada caynkaasa ee aada u adag ee uu imika uun miyir la-aantii dee soo miirsaday ee uu kaba baxay miyir la-aantii ayaa haddana dee markaa may ilowsiin masa inuu diintiisii wax kaba fahmo masaa'il rasuulka ilaahay weydiiyo waa ihtimaamkoodii xaggaa ay aada iyo aada ugu ihtimaamayeen xukumka ilaahay hadday tahay maalkoodii iyo xuquuqdii iyo waxyaalo iyo axwaashooda inay gartaan saa dee xaalada sixada markay kuba sugan yihiin umuurahay ugu ihtimaamayen bay iyagoo maradkoodu culus yahayna ay uguba ihtimaamayeen oo markaa waxaan idhi bu ihi faqultu yaa rasuula allahi kayfa asnacu fii maali maalkayga seebaan ku samaynayaa kayfa aqdi fii maali maalkayga seebaan ku xukminaya xoolaan leeyahay waa anigana culus ee maalkayga seebaan idhaa deyaan waa seebaan u qaybinaya seebaa loo qaadanaya waxyaala saasuu weydiinaya markaasaa falam yujibnii rasuulka ilaahi iima jawaabin bishayin shay waxba iigumuu jawaabin oo su-aashaas sababtuna dee waxyi buu sugayay wixii uu rasuulka ilaahay ku hadlaana waa waxyi dee arrintiina haddaan aayaadkeeda xalka iyo sidaasi sooba deginna rasuulka ilaahay markaa xukum de iyo wuxuu odhanayay may jirinoo ruuxu inuu hinay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm waxaanad aqoon u lahayn inuu iskaba odhan waxyina waa sugayo rasuulka ilaahay waxba iima jawaabin buuli xataa nasalat ilaahay soo degtay aayatulmiraasi aayaddii dhaxalku kolley muslim saxiixiis oo kale aayaddaasi inay tahay bade yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midla xabdi lunhayeyn aayaddaas walow lafdi kale si waxay yastaftuunaka fi lkalaalati lafdiga uu ahaayo dee walaalo u lahaaye bal taas baa iyadna uu soo aroore calaa kulli xaalin waxaa soo degtay aayaddii dhaxalka rasuulka ilaahay baa ku dul aqriyey dadkii kalena gaadhsiiyey bal maxalushaahidku aad buu daahir inoogu yahay oo waa ciyaatulmuqma caley dee faa'iidada ay leedihi waxyaalaha kuba tacalluqsanna waa taa tarjamadii baan umuuraha aniyada taa ku horreysiyey baabu ciyaadati sibyaani waa carruurta yaryar ee xanuunsanaysa booqashadoodii dee iyagii way kuba sugantaho ruuxu ama ilmo yar ha booqanayo ama ruux weyn ha booqanayo ee ciyaadadan ayaa cibaado ah ciyaadadan ayaa cibaadaha ajri loogaba qoraya waana inoo dambeeya ajrigii lagaba helayay ciyaadadii kole dii niyadu dee aan wax kale muraacaat iyo waxyaalo kale aanay kuba sugnayn iyo waxa uu noo iman waayey baa lagu odhanaya arrintu ay tahay xaqa gudad gudashadeed ee ruuxa mu'minkii xaqa uu ku leeyahy mu'minka kalena waidaa marida facudu baa rasuulka ilaahay yidhi oo dee aimada qaarkoodna waajib ay kaba dhigeen hadduu b xanuunsadona booqo haddaba bal ku yaryaraana dee ciyaadadii nafteedii waa cibaado gees kalena dadkii iyaga ehelkooda ahaayee carruurtani ay dee iyagu dhalayba iyo qaraabadoodiibay muraacaat iyo khaadirkoodii oo lakaba iyo taas ducadii iyo umuurihii iyo ay de markaa halkan laba rajaynayay inay kaba timaadi iyo waxyaalahaasna wixii ay wada imanayaan haddaba bal ku yaryaraana booqashadoodii xadaثna xajaaج qal xadaثna xamaad عan caaصm الأxwali عan abi cثmaan النahdiy عan usamaةa bni زaydi kolley sanadka waynu soo wada maray xajaajkan inagu soo noqnoqdee sheekha bukhaarina waa xajaaj ibnu minhaal saynu horeba usoo ogaanay marar welibana dee kolley dhibyaraan rijaash iyo waxyaalo waa cilmi iska howl badan oo qabashadiisa iyo waxyaalahaas ku celcelin badan bay isaga baahantahe waxa aan soo nidhi xajaaj ibnu minhaal habeen maalin dhaweyd baan soo haynay kolley labada xamaadba waxuu ka wada wariyey xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salama markaa marka ninkii raawigii labadii sheekh laba sheekh oo isku magacaha wax ka wada wariyo aan la dhammaynna wixii lagu kala garanayay sida imaka magacii aabbaha oo kaloo zayd iyo dee salamo kalaba ah ishtibaah baa jira waayo hadduu sa ragga qaarkood aanu xamaad ibnu salamaba soo gaadhin oo xamaadkanun laba kulmay ishtibaah ma jiro walow dee inaga taas macrifaynaan ulahayn keebaa kan soo gaadhiyo keebaa dabaqaadkii dadka ma kala garayno kolley inaga ishtibaah jiro laakiin waa ciddii macrifada ahayd baan leehay laakiin ninku markuu labadoodiiba la wada kulmay ishtibaahuu iska adkaanaya ee maalintii dhoweydba waan soo sheegnay oo ah rag baan soo magacownay sulaymaan ibnu xarbin iyo caarim hadday xamaad idlaaqaan waxaan idhi xamaad ibnu zayd bay u jeedaan maxamed ibnu salama uma jeedaan laakiin xajaaj ibnu minhaar iyo hudbe iyo muuse bnu ismaaciil atabudakiga misna kitaabkeenna kuba badan oo kale iyo cafaan iyo raggaasi hadday xamaad ibnu zayd u jeedaan magaciisa way sheegaan oo way dhammeeyaan markay xamaad idlaaqayaan waa ina salama markaa xajaaj waa qolooyinkaasuu inoogu jira markay xamaad idlaaqaan ina salamo u jeeda kolley labada maalfiyana matnigay labadaba hadalku kuba sugan yahay raggaa barhkood magacowgiisuye ama intooda badanba dee suyuudina iyaga weydhaynba intaan imaka magacaabay ciraaqda malaa nin baa maqane ee waxaan leenahay xajaaj markuu xamaad walow xamaad ibnu zaydna wax ka wariyey hadduu isaga ka warinaya magacuu dhammaynayaaye markuu xamaad idlaaqo waa ina salama marka xamaadku waa ina salama dhe abu cusmaan nahdina waa cabdiraxmaan ibnu maali waa nin mukhadram oo rasuulka ilaahay waqtigiisii nin weyn ahaa markii dambena boqolna dhaafay oo cumrigiis malaa boqol iyo labaatan gaadhay oo in badan kaba dambeeyey laakiin aan la kulmin rasuulka ilah oo mukhadram ah cabdiraxmaan can usaamat ibni zaydin ana sabiyan kolley usaama de ahaan waa ka weyn baa filaya dee in badanna ka geeri dambe laakiin dee suxbada usaaman leeyahay ma laha isaguya ana sabiya ilmo yar oo libnati rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay inantiisa u sugnaaday bal inantan dee waxa weeya barhkood ruqayo way yidhaaheen oo markaa inan cusmaan dhalay oo yari ku dhintay buu noqonaya waxaa kaloo barhkood ay yidhaaheen faatima oo faatimana dee xasan iyo xusein mooye nin inan saddexaad oo yari ku dhintay oo cali u dhashay waa jiray waxaa kaloo laba yidhi zaynab oo zaynab riwaayaadka bukhaari xataa naftiisa barhkood waxa dhacay sabiyatan iyo bintan iyo inan inay ahayd weliba riwaayaadka qaarkood waaba xoog leedahay taasi in marka la eego markaas in waxaan leeyahayna in haddii aan idhaahno zaynabna dee waxa ay bal maalan caruurteeda kaba mid ahayd haddaan hablaa eegno umaama bal hadday inan noqotona nin cali la odhanayo way noo soo naqliyeen oo ku dhowaadaybaa ilaa qaangaadh maalintii fatxu makana la yidhi ba rasuulka ilaahay kol raaxilada waa la fuulay laakiin isna waqtiyadaa dhintay isagoo daaha gaadhay waa noqonaya ixtimaal haddii umaamo la yidhaaho iyada umaama rasuulka ilaahay way ka dambeysay umaama bintu zaynab ama bintu abi abilcaas markay faadima dhimatayna kolley faadima malaha ra'yiga lahaydee dee cali bnu abi aalib baa guursaday calina way la joogtay oo ilaa uu kaba laga dilayay oo way ka dambeysayba iyada haddii markaa umaamo lagu fasiro waxay noqonaysaa ilmuhu waqtigaas sakaraad haba ahaadee rasuulka ilaahay ducadii iyo tii adugu bal ilaahay baaba inuu dee xanuunkaa ay kaba kacday bay noqon haddaan kuba fasirno waa ixtimaalaad inoo jire bal isku soo wada duuduubo rasuulka ilaahay hablihiisii mid kaba mida ayaa markaa ilmo ka cuslaa hadday umaamo tahayna markaa dee waxa weya may dhiman bay noqon waabay kaba kacday walow dee xaaladan riwaayaadka qaarkood uu yimi ba qad qudiya laakiin waa ku dhowaaday in aan kuba fasirayno bal haddii ay mid kala tahayna bal dee umuurahaasaa jire rasuulka ilaahay ablihiisii mid kaba mida ayaa ilmo yaroy dhashay baa xanuunsanayay aadna u cuslaaday markaa libnati rasuulillahi sala allahu alay slam saqula waa cuslaaday fabacaat way dirtay umu hooyadii ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam hooyadii baa rasuulka ilaah cid usoo dirta waxay tidhi ana waladii ilmahaygii fi lmowti geeri buu ku sugan yahay naftii baa ka gurmaysa waa sakaraad ee noo kaali weeye rasuulka ilaahina soo gaadh faqaala lirasuuli rasuulka ilaahay wuxuu ku yihi lirasuul waa ninkii lasoo diray oo faqaala faacilka qaalaad waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ciddan hadalka lagu odhanaya waa ayo waa lirasuuli waa ninkii ay soo dirtay rasuulka ilaahay inantiisaasi ayaa wuxuu ku yidhi idhab tagoo ku noqoo faqul lahu waxaad ku tidhahaa ina lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday ma akhada oo wixii uu qaaday sadee imaka dadkii oo kale ka soo qaad ruux dhintay ka soo qaad isagaa ilaahay ruuxdiisa qaaday ee marka horeba ammaanun buu ruuxani u hayay waxa weeyaan muu lahayn waa caariyadaa la soo ceshaday uun oo wixii isagaa leh oo marka horeba wuxuu ilaahay waxaa u sugnaaday wixii uu qaaday walow maacda wixii bixiyeyna oo isaga u sugnaadayoo bal haddaan xaaladan khaas ka eegno hadduu ruuxii welad siiyo weladkaa uu siiyey kama dhigna inuu ruuxii wixii kuba yeeshay ee ilaahun baaba leh waa caariyo agtiisa kuba sugan oo dee haddii iminka ruux ammaano uu ruux u dhiibto oo uu yimaado ilaa ammaanadeydii isii inuu celiyana maaha waa si ay haweenaydii dee qiimaha badnayd ee umu sulaym ay ninkeedii kuba tidhi markii inankii dhintay si ay ugu sabirsiisay inankiisii intii horena aanay uba sheegin dee wuxuu waa caariyan oo kii uu bixiyona isagun baa leh macno kaa cabsanna waan kuba fasiraynaayo wax kastaba wixii uu qaatanaya ilaahay isagaa leh wixii uu bixiyo ama awlaad ha noqoto amwaal ha noqoto wax kale haba noqote dee isagun baa taasna leh wakulu shayin shay kastaana cindahu agtiisa ilaa ajalin ajal ayuu ku xadaysan yahay musaman la magacaabay ajashu inta yaree ugu dambaysa cumrigaa uu ku dhammaaday ajal waa la yidhaah majmuucan cumriga muddadan oo dhanna ajal waa la yidhaah haddaba shay kastaana oo ay arwaaxdii kaba mid tahay waqti xadaysan magacaaban ilahay agtiisa oo mucayan ku ah aanu kana horreynayn kana dambaynin buu shay kastaan ku leeyahay marka kol hadduu arrintuba taa tahay wixii uu ilaahay uu leeyahay wax la leeyahayba aanay jirin waxana uu leeyahay ajal iyadna madalaysan oo xadaysan oo mucayana fal tasbir markaa ha sabirto waxba waa wax dee ilaahay baa leh ilaah baana markii hore siiyey hadduu imika qaadanaya isagunbaa qaadiyo wixiisi unbuu qaatay e ha sabirto walataxtasib manaa ajrigeedana ha tirsato macnaa hawla niyooto sabirkeedaas ajri iyo sawaab inay ilaahay agtiisa kaga hash ka hesho halkaa ha tirsato taa farajaca rasuul marka sii yidhi intii kumay qancin uu soo celisay haddana waa kii rasuulkuna waa ninkii ayd markii hore soo dirtay ayaa dib u soo noqday fa akhbaraha wuxuu u warramay farajaca wuu laabmay arasuulu waa ninkii dee rasuulka ilaahay farrintiisii buu sidaa iyadii buu dib ugu noqo fa akhbaraha u warramay fabacaثat ilayhi haddana way soo celisay isagii bay soo dirtay tuqsimu calayhi xal ay kuba dhaaranaysa rasuulka ilahi way dhaaranaysaaba lama jaa ilaa jaa waa inuu yimaado macnaha way dhaaratay oo wallaahi waa inuu rasuulka ilaahay noo yimaado ayay tidhi faqaama الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam de markii hore haddii celisay koladii xaaladu tanba gaadhay rasuulka ilaahay uu kacay dad baa laba socday waxaa kaloo dee de ciyaadadii mariidka iyo qaraabadiiyo tani waa arrin sii khaasa weliba iyo waxyaalena way jiraan arrin kalena way jirtaayoo ah rasuulka ilaahay naba faray ibraar lmuqsim ruux hadduu dhaarto in dhaartiisii loo dhowro oo macna ruux kale ayaa dhaartay ficil adiga kugu tacalluqsan buu ku dhaarto wallahi inaad sidaas samaysay ayuu yihi haddii ficilkani dee sharcan wax bannaan aan ahayn oo si isagay dhaartiisa isagay u taalaaye ee laguma looma baari yeelayo laakiin wuxuu haddii aanu ahayn dee wax sharcan madmuuma waxaa la faraya oo xuquuqdii layskuba lahaa kaba mid ama rasuulka ilaahay ina amray in dee waa maarana toddobow ina amray ku jirtay biibraari lqasam ama qasamkaan iska daaya lafdigaas ee biibraar lmuqsim waa riwaaye ruuxii dhaartay in dhaartiisii loo dhowro wixii kol hadduu taa yahay u fuli si aanu dhaartiisii u burin oonay u jabin oon kafaaro loogu yeelan wixii la kaalay uu kugu dhaartay kol haddaani xagga sharciga wax kuu diidaya aanay jirin way baraan markaas rasuulka ilaahay uu soo kacay faqaama الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam fii nafari min asxaabi minhum waxaa kaba mid ah sacd bnu cubaadata sacd ibnu cubaade iyobaa la socday bal adugu waa dad uu kaba mid yahay mala mucaad ibnu jabal iyo qolooyin kalena way la socdeen faأkhada الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa markuu gurigii yimi ayuu qaaday asabiya ilmihii yaraabuu sarow qaaday fawdacahu dee kolley waa ilmo yarun buu haayo dadkaa dhowr iyo tobankaa nidhi way gaadheen sida caliyo malaa in lagu fasiro markaa ma habboona ee ay ruqaya dhashay fawadacahu wuxuu dhigay bayna sanduwatayhi halkaa naasihiisa sanduwa ee markay sadyi noqoto dumarka un baa loo isticmaalaa oo sadyi dumarka un baa luqada loo isticmaalaayo ragga marka ay tahay sanduwa lagu magacaabaa de naasaskiisa caanaya waxyaalo ma laho naasas xaggii luqada asadiya lama yidhaaho carbeed ee sanduwa la yidhaho marka halkan laabtiisii waa halkaa naasu yihiin buu sare ugu soo qaaday waxa weeye bale sanduwana waa taan sheegnay waa ka sadiyeyni lilmar'a walisadrihi walxaal lisadrihi ilmaha yar laabtiisa qacqacatun sanqadh baa oo ilma dee markaasoo neeftan ka gurmaysa iyo waxyaalo ayaa sanqadh ba laga dareemayay ka qacqacati shannati qarbadka baaliga ah sanqadhiisoo kale oo dee imaka eeg haragu markuu ama dee sibraarkii iyo qarbadkii iyo intuu baaliyoobo engego ee aanu qoyanayn waa jagacladuu sanqadh baa laga maqlayaayo taas haddaba taasoo kale ayaaba laabtii ilmaha lagaba maqlayay fadamacat ashanna waa qirbadka ama waxyaalaha dee haragga kaba samaysankiisa baaliga ah weeye dee engegenya fadamacat waxay ilmaysay cayna rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam waa ilmo weeye waana ti aynu soo maray inay naxariis tahay faqaala sacdun sacd baa wuxuu yihi oo dee markaa hore uhaysay malaa inaanu in ilmaduna aanay banaanayn oo dee wax markaasi oohintii iyo maalan la dhawaaqayo iyo ilmadii baa agtiisa isugu mid ahayd atabki miyaad ooyeysaa walxaal anta rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam adoo rasuulkii ilaahay ah miyaad ooyeysaa dee oohintii baa wuxuu moodayey ilmadan iyo oohintan iyo dhawaaqo inay isku mid yihiin faqaala wuxu uhi inamaa abkii waan ooyaa raxmatan laha waa naxariis laha lihadihi nafs bal haddaan damiirka u celino aan u naxariisanayno de haddii aan inantii u celinona waaba taasoon iyadii baan u naxayahay inta badanna xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa baltii saxiixa dhacday lahadani lamay socon lahada lamay socone waa lihaadihi nafs iyo naxariis aan u naxariisanaya arrinkani waa riqo iyo naxariis weeye in allaha ilaahay laa yarxamu uma naxariisanayo min cibaadi ila raxmaa oo si u dee xadiid kale kuba yidhina ilaahay waxaan u dee aan banaanayn ee ruuxa uu cadaabaya waa carabka wixii kaba soo fulay iyo dee afcaasha kale sabir la-aanta tilmaamayse laakiin murugo qalbigii murugooday oo naxdintan kolley aahaarteeda iyo ilmadiioo dee isha ay ilmaysay taasi waa naxariisuunoo ruuxa looma qabanayo oo dee taas wey in alqalba yaxsan wاlcayna tadmac walaa naqul ilaa maa yurdi rabbana si markii uu ibraahim dhimanayana rasuulka ilah yihi ishi way ilmaynaysaa qalbigiina waa naxsan yahay oo waa murugaysan yahay laakiin wax rabbi ka raali yahay mooye wax kale afka kama odhanayno taasi waa markaa naxariis oo dee ta haddii ruuxii laga waayo waa qalbigiisa adkaanshihiisa laakiin wix intaa dhaafsan ayaa ah tan dee madmuumkaa gelaysa in allaha laa yarxam min cibaadi ila ruxama maxalu shaahidkuna ee ilmihii yaraa waa kan uu yimi wataa baabu iطcaami ahli lmariid bal dadkii xanuunsanaya ama ruuxii xanuunsanaya dadkii ehelkiisa cunto siintoodii cuntada la siinayey kallay mid baa inoo imane dee maaha dhammaantoode ka soo qaadano waa nin dee xaaskii kaba xanuunsanayo cid cunto u diyaarisay aba aanay jirin ama qoyskii dee ruuxii waalidkaaye ama dee aqalkii u hayay ee cuntadii u karinaya kaba xanuunsaday taas dadkii qaraabadiiyo jiiraankiiyo waxsiintoodii waa taas oo ayay noqonaysaa qasaana athar baana inoo soo socota waana kan athar yaroo ladiifa weeyaan bal dadkaa waxsiintoodii xadaثana اxasan bnu waaqicin qaala xasan ibnu waaqac waxaa la arkaa dee mar horena soomaynaan marin kutubtana naadir buu kuba yahay waa nin waana sheekhan bukhaari oo waa nin hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay raggoodii ugu waaweynaa kamida markii dambe ramlo meeshan la yidhaah dee falastiin degay asalkiisii horena waa reer khuraasaan oo waxaa la yidhaha xasan ibn waaqic ibn اlqasim bukhaari kitaabkeenan adabkana waa ku sugan yahay meel kale tirmidi baanu kitaabkiisa isna ku sugan yahay labadaa meelood buu kutubtan lixdaag ama labadaa kitaab buu kagaba sugan yahay waa nin hiqaan leenahay qaala wuxu uhi xadaثna damrة can ibrahima bni abi cablata qaala maridat imra'ati wa ahar damrahana damrat bn rabiica la yidhah waa nin reer falistiina ninka bawataha lena reer ramlu ahaa asalkiisa hore reer demishiq buu ahaa kolley aimo kala duwanna way tawsiiqiyeen walow xaafid ibnu xajar saduuqun yahimu qaliila isba waa yareeyey kol kol baa qalad ka dhaca waa laba xadiisiyabaa malaka lagu qoonsaday oo qoladii atbaacu taabiciintii ugu dambeysaya ninkaas weeye ama ibraahim bn abi cabla horeynu maalin dhaweyd u soo maray waa nin dee min khiyaari cibaad illaahi saalixiina waana ninkaan maalintaa dhaweyd soo sheegaynay inuu yahay ninkii yidhi hadalkan xadiidka laga dhigay ee dadka dhexdoodna kuba faafay rajacna min aljihaadi اlasqari ila aljihaadi اlakbar waa ninkii lahaasan maalintaa dhaweydba soo sheegnay waa nin taabiciya ninkaas baa wuxuu yihi maridat imra'ati haweeneydaydii baa xanuunsatay gurigii cid u khaadimna ma laha waxna ma laha waa ninkaa iskaba dee saa'idka ahaa malaha cid waxu karisaana mama jirto fakuntu waxaan aji-u mid u yimaaday ilaa umi darda umu dardana haweenada caalimadan ahayd saalixada ahaydno lasoo siyaaran jiray cilmi doonna loogu iman jiray bal in dee dadka qaarkoodna dumarkii iyo waa dikri iyo cibaadiya siay cibaadadeeda ugala ula wadaagsadaan be bale fataqulu lii waxay igu odhanaysay kayfa ahlukaaba ehelkaagi sayiin faaqulu laha marda way xanuunsanayaan fatadcu lii biطacaamin de waa nin markaa reerkiiba ka xanuunsanayo kolley gurigii wax kalamuu imane cuntay iigu yeedhaysay buu leeyaho cuntay dalbaysay waxay ii dalbaysay cunto faakulu waan cunayay uma cuntu waan soo laabmay maalin kaleo fafacalani dalika maalintiina markuu yidhi dee reerka way xanuunsanayaan sidoo kale yeeshay faji'tuha maratan mar saddexaad ba mar kalaan u imi faqaalat waxaa tihi kayfa ka waran reerkii qultu waxaa ihi qad tamahaluu way labnaadeen ruuxu markuu xanuunkii ka soo kaco weli aani qoodaya adigu way ladnaadeen faqaalat waxay tidhi inamaa kuntu adcuu laka bidacaamin waxaan kugu yeedhaya cuntada id kunta id waqtigii kunta ad ahayd tukhbirunaa ama dee waa xiina kunta tukhbirunaa marka noogu warramaysay can ahlika ehelkaagii aad kaba warramaysay anahum anahum mardaa inay xanuunsanayaan fa ama ida tamahaluu kol hadday ladnaadeen falan adcuu laka bishay dee iyadaa kuu karin iyadaa cuntada gurigaaga u dooda weeyo markaa waxaanu ku siinayno kugu yeedhaynaa ma jirto reerkiibaa kuufayo weeyaane haggaa gurigaaga wuxuu dooday maka wax kale kuma hayne falan adcuu laka bishay taas kale waa nooc ixsaankii iyo dadkii dee aqaaribtii ama asxaabtii iyo waxyaala ahaa waa taa dee ruuxe ama dadka caynkaas in xaalkooda la ogaado taas waa maqsuudku yahayo dee kol hadday ladnaadeen in baahi xaggaa ku haysa ma jirtay leedaho iyadaa wixii ay qabanaysay qabanayse falan adcu laka bishay baabu ciyaati alcaraabi waa dadkii reer miigaa soo booqashadeedii ujeedadu dee maaha ruuxii mumin adigu muslimkaa waa lasoo booqanaya hadduu ninkani aanu dee muslimiintii aada u fiicfiicnayd ba ahayd ama dadka caraabtaaba iyo hadduu xanuunsanayo xaqii guud waa leeyahay oo soo booqashadiisi bal rasuulka ilaahi baan arkaynaa soo booqdeen xadaثna mحamed بن سلام qal xadaثna cabdالوahaaب الثaqaفiy qal xadaثna khaalid الxada kole waa ragga waan safilaya soo marne can cikrimata can iبni cabasi ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم dakla wuxuu usoo galay calىa caraabiyi nin reer miya ayuu usoo galay yacuuduhu xaal u booqanayo waa dadkaa dee malaa waa yimi reer miyiina waa ahaa faqaala wuxu uhi laa ba'sa calayk waana cibaaro dee ay tahay baa isticmaalkeedu oo habboon yahay wax dhibi korkaaga ma aha oo xataa haddaad xanuunsanaysoo dhibaata jirto dahuurun in shaa allahu xanuunkani waa ku wax dahiraya dahuur macnaa mudahir weeye dembigaagiibuu kafaaro u noqon dembigaagii baa lagaaga dhaafi markaa dhib kale hadday ku haysato faa'iido weyn oo kalea meeshii taala oo ah ilaah baa kugu dahiraya qaala wuxuu yihi markaas saxaabigii xadiidka warinayay ibnu cabaasi qaala alcaraabiyu waa dee qalafsanidii iyo engegeegii iyo adigu markaa adigu jafihii reermiynimo weeye dee imika munaafiq kuma tirinayne beliya xuman tafur dahuur baad leedahay dahuurna maaha weeye arrintu beliya xuman waa xumad xuma tafuru karaysa waa xumad badan oo karaysa saa dherigu uba karo oo calaa shaykin kabiirin welibana ku sugan nin weyn oo oday oon iskaba xejin karahayn oday weyn korkiisa kuba suganoo kaymatu zero si ay u siyaariso kollay lafdiga saxiixa dhacay xadiidku saxiixana waa inooguba sugan yahaye tuziru iyadoon kaymaa la socon iyo xataana meel bay dhacday saxiixa wuu soo celceliyaa xataa tuziirahu macnaa si ay u ziyaariso si ay uga dhigto mid siyaaranayo ay u geyso alqubuura xabalaan oo tuziirahu waa ficilkaa rubaacige azaarahu haddaan nidhaahno eeg zaara uu ziyaartay weeye zaara waa ziyaartay laakiin haddaan nidhaahno azaarahu wuxuu ka dhigay mid ziyaaranayo wuxuu ku xambaaray weeye isagoon hadda isagu doonahaynba eeg isagoon doonahayn ikhtiyaar la-aantiisii buu ku xambaaray inuu ziyaarto wax marka wuxuu leeyahayba dee isagiina taa muu raqbaynayn ina ina ee kale dhimasho cidee ma jeclee waaba xumad adag oo oday weyn oon dee qaaliba karahayn hayso oo arrinkeedu uu yahay inay xabaalaha geynayso oo xabaalaha ay markaa ka dhigayso mid ziyaarta ikhtiyaar la-aantiisii qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi fanacamidan dee ujeedadana waxaan idhi waa dahuur baan ahay dahuur bay tahay baan idhi o adiga haddaad adigu diiday ha kol haddii arrintu aad diido dee saa tahay waayo sida doonaysayba haba noqoto fama amsa min algadi ilaa mayitan isaga muu galabaysan oo cadceeddu umay dhicin maalintii maalintaa ku xigtay ilaa mayitan inuu yahay ruux dhintay mooye adigu bal ruuxii uu dhintay oo macnuu waa maxay haddaad diiday dee arrinkaa aan ku idhi aad diiday xaalku dee waaba sidaas si aad sheegaysa haba noqdo ama saasuu noqonayaayo adigu ninkii waa dhintayba bal halkana dee carabtii iyo boqoshada dee hadalkana waxun baan leenahay waa jafihii dadka reerimiinimo iyo bal jaanibkaas bay ahayde ayay tahay oo iyadana dee caraabtii ziyaaradeedii bal waa inoo dambaysaa dee marka la eego kitaabka waxaa laga yaaba inu kuba yimaado ama dee xadiidkii uu kuba yimi dad aan islaam ahaynba booqashadoodii iyo wixii bal waana umuro inoo socon doone taas way nooguba sugan tahay hadalkan rasuulka ilaahay laa ba'sa dahurun in sha allahna waa cibaaro dee ayay mashruucba tahay ruux in laguba yidhaha waa xusuusin oo macnaa ruuxiina sabirsiin bay u tahay oo dhibtan ku haysataa xaggaa dhib ha kaba eegin dembigaagii bay dahiraysaa markaa dee faa'iidada iyo nafciga kale leedahay adkayso weeyo markaa taxamul wallahu subxana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka اللهم زدنا ولا تنسى